Magaalada Boorame ee gobolka Awdal ayaa ka mid ah magaalooyinka Soomaaliyeed ee laga dareemay dhul-gariirada fara-ku-tiirka ah ee ka dhacay mandiqada Bariga Afrika. Arrintan ayaa lagu sababeeyay isbeddelka cimilada ee sida weyn looga wada dareemay guud ahaan caalamka sanadihii dhawaa. Dadweynaha ku nool magaalada Boorame ayaa ka hadlay arrinkan.
magacayga waa hibe maxamed cismaan waxaanu ka hadlaynaa khataraha ka soo foolla magaalada boorame eena cidi ku baraarugsanayn haddii ay tahay bulshada degan baamushtar siyaasiyiin culuma midna aanu ka hadal khatartaasoo ah biyo ka dilaacay magaalada boorame oy guryo badan u dumeen dad badan u barakaceen beero badan looga guuray biyahaasoo ah biyo xawli ku socda marba bar ka dambaysana soo kordhaya marka biyahaasoon jecel lahay in lala arko cid kasta oon hadday tahay dowladda hoose dowladda dhexe hay-adaha ku shaqa leh in lasoo farageliyo lasoo arko biyaha lana ogaado meeshay ka imanayaan biyaha anigoo magacaygu yahay suldaan xasan absiye reale ku dhashay weliba magaalada boorama wakhtiyadan maantaan joogno waxaa dilaacay khataro waaweyn oo culus oo ka dilaacay magaaladii boorama biyo afarta hareeryoodba ka qarxay biyahaasi oo si kale loo rogayo oo ah biyo ilaahiyana aanan u malaynayn inuu gariirkii ay ka socdaan waxani khatarahaasoo cid ku baraarugsanay aynan jirin waxaan bulshada faraynaa inay wacyigeliyaan ummadda inay arkaan in adduunyada loo gudbiyo la ogaado wax khataraha biyahani soo wadaan boorama inay godana suurtagal bay ugu jirtaa waa raxme cabdikariin maxamed rabiile deganna magaalada boorama magaalada boorama sida lasoo sheegay dhibaatooyin iyo aafooyin badan baa ku soo foole inta aynu arkayno iminka ee inoo muuqata ay tahay dabka suuqoo aad u mushkilad badan ay isku xirxiran yihiin maryihii iyo jingadihii iyo wixii oo dhan iyo dabkii ay afka iswada saaran yihiin biyihii oo soo baxay musqulihiioo dumaya aqaladiioo laga guuray beerihiioo laga barakacay xoolihiioo dadkii kaga dhammaaday